habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha abriilla ay lix iyo toban tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ciidamada caalamiga ah oo la sheegay in ay dileen mid ka mid ah burcadbadeedka soomaalida inay sagaal nin ahaayeen siximad wateen boqolka bush oo boosaaso ka baxeen badda aadeen oo oo hubaysnaayeen oo u shaqa tageen dabadeedna markab xaraabigii uu helay oo la dagaalamay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad caawa oo kale aad baqli jirteen durba lama tallaabsado haddaad tooga leedahay ee tol baxnaani baa igu jirta iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taanduug camirin tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen towlana oo maqana ismiir bay igu taagane intuu tegaya ii kaaj
waxaannu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
waxaa badi la soo xidhay goobaha codbixinta ee dalka turkiga kadib markii dalkaas maanta laga qabtay afti ku aadan in dalkaasi uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah islamarkaana u wareego nidaamka madaxweynaha oo hogaamiyaha laanta fulinta ee dowladda noqonaya natiijada hordhaca ah oo ayaa la filayaa in isla caawaba lagu dhawaaqo iyada oo codadka intoodii ugu badnayd la tiriyey haatan aftidan ayaa u dhexaysa xisbiga madaxweyne erdogan oo horkacaya isbedelada cusub ee lagu sameeyey dastuurka iyo weliba xisbiyo mucaarad ah oo ka soo horjeeda waxaana madaxweyne erdogan u ogolaansho uga raadinayaa isbedeladaasi shacabka waa go-aankii ugu saameynta badnaa ee dalkaas ka dhaca tan iyo wixii ka dambeeyey aasaaskii jamhuuriyadda turkiga afar iyo siddeetan sano ka hor
waxaa fashilmay iskuday ay kuuriyada waqooyi ku doonaysay inay ku tijaabiso gantaal cusub oo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada xeebta ku taalla ee siimbo taliyaha ciidamada wadaagga ah ee kuuriyada koofureed oo iyadoo dhaqdhaqaaqa gantaalaha dariskeeda waqooyi isha ku haysa ayaanan wax tafaasiil ahoo dheeraada ka bixin tijaabadan fashilantay ilaa iyo haddana ma caddan nooca gantaalkan iskudayga tijaabada gantaalkan ayaa yimid maalin kadib markii biyongyang ay samaysay dhoolatus ballaaran oo dhinaca milatariga kaasoo dalal fara badani ay u arkayeen inuu yahay murqa muujin ay kuuriyada waqooyi ku tala gashay wasiirka difaaca maraykanka jim mates ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in madaxweynaha iyo kooxdiisa milatariga ahba ay dareensan yihiin tallaabadan ugu dambeysay ee dowladda kuuriyada waqooyi ay isugu dayday inay gantaal cusub ku tijaabiso hase yeeshee guuldaraystay laakiin madaxweynuhu arrintan weli kamaanu faalloon
la taliyaha amniga qaranka ee dalkan maraykanka mark monster ayaa gaadhay caasimadda dalka afghanistan ee kaabul isaga oo wada hadal la yeelanaya hogaamiyaasha dalkaas arrimaha laga wada hadlayo ayay ka mid yihiin ammaanka sidoo kalena wuxuu qiimeyn doonaa xaaladda ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan safarka mark monster ee kaabul ayaa kusoo beegmaya xilli ay saraakiisha milatariga maraykanku ay codsanayaan in ciidamo dheeraad ah oo dhowr kun ah lagu daro ciidamada hore ee dalkaas ka joogay maraykanka oo gaadhayay ilaa siddeed kun iyo afar boqol oo askari si hoos loogu dhigo weerarada ka imanaya kooxda daalibaan madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa soo dhoweeyey la taliyaha amniga qaranka maraykanka isaga oo uga mahad celiyey taageerada dowladda maraykanku ay siiso dalkiisa afghanistan
ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa toogtay oo dilay laba nin oo lagu tuhunsan yahay in ay hoobiyeyaal ku tuureen deegaanka danwadaagaha ee xaafadda wadajir ee magaalada muqdisho labada nin ee la toogtay ayaa ka mid ahaa maleeshiyada ururka al-shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda wasiirka amniga dowladda soomaaliya maxamed abuukar islow oo goobta booqday ayaa sheegay in ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka ay ka hortageen raggaasi xilli ay hoobiyeyaal tuureen ciidamada amniga ayaa soo bandhigay meydka labadaasi nin iyo hub laga helay baabuurkii ay wateen oo goor dambe ku qarxay goob cidlaa mid ka mida dadka la toogtay ayaa ciidamada amnigu waxa ay sheegeen inuu ku lug lahaa dilkii bishii hore loo geystay xogayihii degmada wadajir cabdiraxmaan sheekh axmed iyo laba ka mida ilaaladiisa dhinaca kalena qarax ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada muqdisho kaasoo haleelay baabuur siday gargaar cunto ah khasaaraha ka dhashayna ilaa iyo hadda ma sugnaa
cawaysin wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan laba ka mid ah budhcadbadeeda soomaalida ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay badda gudaheeda kadib markii ay shalay isku dayeen in ay afduubaan marka badda marayay kadibna ay soo rasaaseeyeen ciidamada caalamiga ah guddoomiye ku-xigeenka degmada laasqoray cabdulaahi axmed maxamuud oo ku sugan deegaanka durduri oo ay baddu kusoo tuur kusoo tuurtay budhcadbadeeda la laayay ayaa faadumo yaasiin jaamac uga warramay sida ay wax u dhaceen annagu riboodkaa saddexdiina soo gaaray oo naguna laba nin oo meyda ayaallaa nagu yidhi saakana markii aan soo gaaray dadkii aanu meesha ugu nin ninkii caafimaadka rabay oo u warramay wuxuu ugu warramay inay sagaal nin ahaayeen siximad wateen boqolka bush oo boosaaso ka baxeen badda aadeen oo oo hubaysnaayeen oo u shaqa tageen dabadeedna markab xaraab iigu helay oo la dagaalamay laba ninna ka dilay ninna ka dhaawacay dabadeedna ay ka soo carareen xeebtaa bilbiliyeed soo galeen labadaa ninka caafimaadka qaba iyo labadaa nin oo meyda ku rogeen lixdii kale oo nin dhaawac yahay iyo siximadiina ay boosaaso galeen annagu macluumaadka aan ka hayno oo warwarkiisa oo nala ka siiyey oo aan ka hayno waa intaa dadka maydka ee aad xeebta ugu tagteen labada nin cid ma ka garanayseen waa ka garanaynay oo reer laasquray buu ahaa mandaqada tan uu ahaa ninna waa naloo sheegay oo caayiradiisii baan raadinay isna gaalkaxyuu u dhashay labadaa nin midna waa la aasay midna haddaa qabrigiisii socdaa oo caayiradiisii soo gaadhay guddoomiye arrimaha burcadbadeeda muddo laba bilood gudahooda waxaa dhacay weeraro lagu qaaday laba markab iyo saddex doonyood oo qaybtood lagu qabtay marka maxaad is leedahay arrimaha way soo celiyeen wallaahi horta anagu deegaankan aan jirro faadumo yaasiinay hadday burcadbadeed tahay iyo hadday tahriir tahay kamaba ay jirto oo sidaa warwarkii a ugu maqasheen dooyaha iyo maraakiibta lala qabtay deegaankanna waa deegaan iska dad masaakiin oo iska xoogsata ayay joogaanin oo badoodaa ka shaqaysta oo kalluunle u badan dadkan xeebaha jooga marka annaga arrin waa arrinta tanina waa arrin gobolka bari nagaga timi dhexdayada mid ka abuurantay oo ka asaasantay ma aha marka de waxay koosgareeyey ama waa dad waxayla tahay dembiga ama ama waxay arkeen oo xeebaha kulley baa sida u badan waxaa lagu sheegayaa dooyo badan oo kalluumaysataa oo ajnebi ah maraakiib jiriif ah hadde kulleyba taasi inay koosgarayso waa wax dhici karaa laakiin waa lasoo dabagal bay la tahay inay dawladda ku samayn doonto iyadaa kasoo jawaabi doonta maamul deegaanka laas qoray wax dhiba oo aad kala kuranteen ama maraakiib jiriif ah oo kalluumaysatada dib u geysataa ma jirtaa waa joogaane jiriif baa jooga dooyaha jooga waa buuxdaa baddu waxay ka shaqaysanayaana ma aha soomaali ajnabi bay u badan yihiin yamana ka yimaadeen meelo kale oo dhaadheer ka yimaadeen maraakiib ha ahaadeen dooya ha ahaadeen baddu waa buuxdaa oo waa camiran tahay waxayna ka camiran tahay dad ajnebi ah kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada laasqoray cabdulaahi axmed maxamuud oo ku sugan deegaanka durduri oo u dhexeeya laasqoray iyo boosaaso wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac dhinaca kalena maxaabiist soomaali ah oo ku xidhan xabsiyo ku yaala dalka cumaan ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya inay dadaal u gasho sidii loogu soo wareejin lahaa xabsiyada soomaaliya si halkaasi ay ugu dhammaystaan xukunkooda raggaasi waxaa ka mid ah cabdikariin siciid maxamed oo la soo xiriiray wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxaan u soo wacay in idaaca warkeena ay sii deyso dad dhibaataysan baan unahay muwaadiniin soomaaliyeed waxaan doonaynaa dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inayna dhegaystaan dad dhibaataysan baan unahay waxaan rabnaa in wax naloo qabto annagu waxaan nahay dad afartan gaaraya ilaa iyo afartan gaaraya sideed sana ayaanu ku xirannahay dowladda cunaan baanu kasoo hadlaynaa waanu ku xirannahay xabsigaashiraheeda waxaanu nahay annagu dad dhibaataysan qaar waa naga dhinteen qaar waa xanuunsan yihiin hadeer saddex nin waa la galay dad aad iyo aad u dhibaataysan baanu nahay maxaad ku eedaysan tihiin marka hore ee dadka ini ka dhintase waa imisa maxaase dilay annaga waxaa naga dhimatay laba nin baa naga dhimatay xabsiga gudihiisa nooga dhimatay ninna badda ayuu ku dhintay waxaan u xirannahay arrin falbul cabadeed baanu u xirannahay farbul farbul cabadeed baanu u xirannahay dad waxaanu nahay ilaa iyo sideed sana meesha joogay waxaan ku xukumanahay shan iyo labaatan sano cumaan xukunka cumaanna halka sano laba iyo toban bilood ayay xisaabisaa maalin kama go-do waxaanu doonaynaa dalkayaga in lagu wareejiyo aan xukunka ku dhammaysano dowladda soomaaliya oo cusub waxaanu doonaynaa inay noo howlgasho oo waxqabadka soomaaliyeed noolagu daro labada nin oo ini ka dhintay oo xabsiga ini kaga dhintay maxaa dilay kuwa la qalase maxaa ku dhacay kuwa laga caloosha ayay ka jiradeen cuntada xabsiga ayay ku jiradeen walaale macaane cuntadii xabsiga ayay ku jiradeen cunta aanaan aqoon weeye raggu qaar sokor baa ku dhacday qaar waa hadii laa goodmaa dhiikar baa ku dhacay raggu waa iska xanuunsan yihiin markan waxaa ugu daran saddexdaa nin oo la qalay laba ninna xanuun ayuu dhimatay nin sharci u dhintay waxaa la odhan jiray siciid jaamac waa gartay labada nin oo dhintay magacyadooda maxaa la odhan jiray nin waxaa la yidhahdaa siciid jaamac nin nin kalena waxaa la yidhaahdaa mahdi maxaali afartankiina maxbuus ee burcadbadeeda ku eedaysan meeqa goobood ayaa laydinku kala qabtay annaga dhowr goobood ayaana lagu kala qabtay ragga ugu dambeeya waxaa la qabtay labada kun kow iyo tobankii baa la qabtay raggii ugu horreeyana waxaa la qabtay labada kun iyo sideedii dad badan baanu nahay oo qaaruuma ah oo dambeel ka yimid muwaadiniin soomaaliyeed baa nahay gobol walba ka soo jeeda waxaanu doonaynaa walaale macaane annagu hadda taleefonkaan kugula hadlayno cuntada iyada ayaa siisanay rag baa iska lahaa taleefonkaan inaan kugula hadlayno cuntada iyada ayaa siisanay waxaanu doonaynaa walaale macaane rag dad dhibaataysan baanu nahay dowladda soomaaliyeed madaxweynaha cusub waxaan doonaynaa iyo dowladda soomaaliyeed oo cusub oo hadda dhalatay waxaanu doonaynaa inay nagala wareegto xabsiga cunaan oo xabsigaan ku dhammaysano dowladda iyada soomaaliyeed iyo waddankayga ciidayadii oo aan naqaanay waxaan afgaranayna ma ahan codkooda ma naqaano luqadooda kuma hadli karno dad aad iyo aad u dhibaataysan baanu nahay maalin walba waan isugaya iijiiba waana waan meesha xabsi gudihiisaana lagu dilaa waxaan kas qaban karna male xabsi weeye meeshu waxaanu doonaynaa in wax naloo qabto waxqabadka soomaaliyeed nalagu daro dhibaatooyinka xabsiga aad kala kulantaan maxaa ka mid ah xabsiga dhibaatooyinka aan kala kulanno waxaa ka mid a walaale macaane haddaan xanuunsanno isbitaal ma helno haddii aadtaan qof u ehelkaaya aragtiinaa la hadashid ama u dhintay taleefon ma heli kadib waxaa dhibaato badan ayaa xabsiga nagula kulantaa nolosha nolosha aad iyo aad baan ugu xunnaaya xabsiga nololi ma taallo waxbarasho la-aan haddii ilaha gurooyo walaale macaane cimriga iyagoo aan ku xukumannahay dad dhalinyaraa baanu nahay shan iyo labaatan sanaan ku xukumannahay oo aan maalinna laga dhaafayn marka meeqa jir baa idinku weyn dhalinyarada meeqa jir baase idinku yar dad afartan qof ayaanu gaaraynaa soddon iyo afar jir baa noogu weyn waxaa noogu yar kow iyo labaatan sana nin jira
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim siciid maxamed oo ku xiran xabsiga cumaan oo la soo xiriiray wariyaha v o eda ah ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan sicir bararka dalka masar ayaa cirka isku shareeray waxaana uu si weyn u saameeyey kirada guryaha iyo shidaalka warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni dhaqaale xumida iyo sicir bararka ka jira guud ahaan dalkani masar ayaa saameyn weyn ku yeeshay ajaaniibta ku nool waddankani sida dadka soomaalida dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha oo ay ka cabanayaan dadka soomaalida ayaa waxaa ka mid ah qiimaha kirada guryaha oo aad u korodhay iyo lacagaha adeega korontada biyaha iyo gaaska dhibaatada ugu weyn waxa uu soo gaaray ardayda iyo dadka qaxootiga ku ah waddankani oo ayagu aan qaadan biil ku filan jacfar cabdilaahi xasan oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ee ku nool waddankani ayaa sharaxaya dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee soo gaaray soomaalida tan iyo markii dhaqaalaha masar uu hoos u dhacay dhaqaale xumida soo wajahday dalka masar guud ahaan waxay si gaara u saameysay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan masar oo inta badan qaata biilal looga soo diro dalka dawladiisa oo dalka gudihiisa oo masar aysan soomaalida aada uga shaqaysan sidaas darteed sari lacagta ay qaataan oo loo soo diro ayaa wax badan waxaa iska bedelay lacagta geniga ahaa ay ku sarraysanayeen marka dhibaatada ugu weyn waxay kasoo wajahaysaa kirada guryaha maadaama sarifka lacagaha uusan ahayn mid fadhiya miciishada oo qaali noqotay soomaalida ka shaqaysata gudaha masarna waxay u badan yihiin gabdha khadaamiina oo guryaha ka shaqeeya keliya sidaas si lamida dhibaatada ugu weyn waxay soo wajahaysaa ardada soomaaliyeed iyo weliba dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka masar ayaga oo aysan ku filneen biilkii ay qaadanayeen taasna waxaa keenaysa wax kasta oo noqda laba jibaar tusaale guriga ijaarkiisii sidii hore ma ahan oo hadda lacagtii waa la ziyaadiyey dukaankii adeegii cuntadii wax kasta qaalibay noqdeen gurigi waa waxaa imaanaya koronto waxaa imaanaya biyo waxaa imaanaya gaas oo weliba lacagta ziyaadaha dalka laga qaadayo maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaalida ee dhigta jaamacadda qaahira ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada soo gaartay ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalkani dhibaatooyinka ee nagu yaalatay dhaqaale darrida waddankan masar waxaa ka mid ah in inta yareedoo biilka oo ardayda la heli jiray ee aada noogu yaraatay noogu yaraatay waxaa kaloo kamid ah in maaragtay jaamacadihii lacagihii privatka dadka dhigto lagu ziyaadiyey waxaa kamid a maaragtay in oo oo kirooyinkii guryihii qaali ay nagu noqdeen waxaa kaloo kamid a in noloshii kale oo caadiga ahayd oo qofka ardayga ah wixii yarkaa oo lasii jiray ay ku filnaa weysay waxaa kaloo ugu sii daran dadka ardayda jaamacadaha privatka dhigto oo jaamacadaha iska bixiyo ayaga lacagta oo laalaab ay ku noqotay lacag iyo isticmaalkoodii kaloo nolosha caadiga ah waxaa kaloo dhibaato ah oo culus in nolosha kale oo caadiga ah qofka joogo oo oo communitiga soomaalida ah inay ayadana ku tahay wax culus oo lacagtii meel wax macnaa ay leedahay aysan jirin qof shalay ay ku filnaa jirtay boqol dollar maanta laba boqol oo dollar kuma filno waayo sicir bararka nolosha lacagta iyo inflation ku dhaca darteed fartuun cabdi warsame oo muddo ka badan toban sano ka shaqaysanaysay magaaladan qaahira ayaa sharaxaysa dhibaatada soo gaartay gabdhaha soomaalida ee ka xogsada dalkani masar wallaahi waxaa aada iyo aada noo saameeyey sicir bararka doolarka xaggiisa ah maadaama annagu aan ku shaqayno lacagta aan qaadano mushahaar ahaan ay tahay lacag genihaad ah islamarkaasna doolarkii uu cirka u sarakacay sidaas daraaddeed waxaa annaga dhib weyn noo nagu ah annagoo lacagtii aan qaadanayna ay tahay genihaad islamarkaasna doolar ahaan haddii layidhaaha loo bedelo aysan qiimo lahayn awal horeeto waxaan u dirsan jirnay waalidkeena lacaguhu waxay ahaayeen qiimay lahaayeen doolarku lacagta genihaadka qiimay lahayd doolarkuna sidaan wuu ka jabnaa marka maba noo suurtagelayso annaga waxaan daberi la-an ahayba kiradii iyo noloshii annaga nafsadeen ahaan marka sidaas daraaddeed maba suurtagal aho sidaas daraaddeed waxaa si weyn noo saameeyey dhaqaala darrida ka jirta dalka masar tan iyo sannaddii labada kun iyo afar iyo tobankii dalka masar waxa uu la daalaadhacayay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah taasoo sababtay sicir barar xoogan oo dhinaca nolosha ah sidoo kale dowladda masar ayaa hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga halka ay kordhisay lacagaha adeega bulshada sida korontada biyaha iyo gaaska xuseen saxnuuni v o a qaahira
kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa ay ka soo saareen baaq ku aadan in dadku ay isku tashadaan si abaarahan looga samata baxo war arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad kulankani ayaa looga hadlay abaaraha ka jira dalka soomaaliya iyo sidii wax looga qaban karo ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo furay kulankaasi ayaa sheegay in dalku ay ka jirto abaar aad u culus balse dadka soomaaliyeed looga baahan yahay in xilligaani ay isku tashadaan waxaan halkan isugu nimid maanta shir aan uga hadalnay xaaladda dalka uu ku jiro gaar ahaan abaaraha saameeyey in ka badan boqolkiiba konton shacabka soomaaliye soomaaliyeed meel walbaay joogaan madaxda qaranku waxay isugu timid maantay inay ka tashato dhibaatada ku habsatay ummadooda waxayna isla garteen sida keliya oo looga bixi karo dhibaatada inay tahay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay iyagu isku tashadaan waxaan isla garannay inaanay cidna noo maqnayn annagay ilaahay keliya inaan u maqannahay shacabka soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli cali gaas ayaa isaguna sheegay in ay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed loo gurmado wax maanta ka muhiimsan ma jiraan in loo gurmado dadkeenna dhibaatada iyo abaarta ay waxyeelaysay maanta soomaaliya ee dhibta ka jirta horta ilaahbaa naga qaadi karaa abaarta ilaah baa keenay sabab kasta ha yeelata isaga iyaana naga dulqaadi kara ilaah baan ka baryaynaa in uu dadkaas uu abaarta naga dulqaado in uu madar khayr qaba oo aan dhib lahayn u siiyo ilaah baan ka baryayna waana rajaynaynaa waana qiyaasayna inaan insha allahu aan ka bixi doono laakiin sida uu sheegay cid kale oo ilaahay iyo annaga aan hayn aan ku tashanayna ma jiro axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ah madaxweynaha maamulka jubbaland oo hadlay ayaa isna tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay weligood ee isku tashan jireen waxaan soo xusuusannay ka danqashadu sida ay tahay abaartu baaxadda ay leedahay iyo iskutashigeennii meesha uu gaadhaiyo waxa uu yahay waxaan ku raacsanahay saaxiibaday inaan beel caalam beesha caalamku way soo gurman doontaa marka xooliya dadku dhammaadaan markaa kadib bay iman doontaa lafaha la uruurin doona yacnii inaan garannay maanta gurmadkaan u baahannahay siduu yahay shalay markay abaaruhu dhaceenna waad garanaysaan hadda seventy four-kii oo kale iyo soomaali iyadaa isu gurmatay iyadaa samaysay dadkii xilligaa la dejiyey maanta noloshii ku noolaayeen iyo waxa yihiinna waad garanaysaa maanta culimadiina way joogtaa meelay wax kula baxaan meesha ugu fiicnayd bay ku jiraan inay walaalahood maanta u gurmadaan duruufta haysa dhibaatada haysata gaajo iyo oon iyo cudur iyo col waa dhibaato aada u waxaysan kow ilaahay aanu cararo isaga aan barino midda labaadna isku tashigeenna waan isku tashanno markaan innagu wax qabsanno ciddii markaana soo caawinaysaa na soo caawiso kulankani maantay ka dhacay magaalada muqdisho oo looga hadlayay abaaraha ayaa iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxaana dhammaantood madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubnihii kale ee ka socday dowladda ay isku waafaqeen in dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isu gurmadaan si dadka dhibaataysan wax loogu qabto axmed xasan colaad v o a muqdisho
aada umahadsanya axmed xasan colaad haatanna xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo jaamac buulle jaamac kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a tiinii la socotay labadii toddobaad ee aanu soo dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaannu kaga hadalnay xaaladda beeraha soomaaliya iyo weliba beeraha dalaga ka soo go'a ee loo isticmaalo in dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka manaafacaadka badan u lahayn haddaba sidii aanu toddobaadka hore ku sheegnay toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa doorka ay ganacsatada soomaaliyeed ku leedahay horumarinta beeraha waxaana noogu marti ah suldaan mukhtaar sheekh axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland suldaan mukhtaar kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka ugu horraysana waxaad warbixin kooban naga siisaa rugta ganacsiga jubbaland iyo sida ay u shaqayso wow waa mahadsantihiin v o a rugta ganacsiga jubbaland waa guddi ganacsi oo isu tagay ee danahooda ka tashtay rabaana inay horumariyaan jubbaland ganacsigeeda isku xiran guddi isku xirnood ee guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xokeen laba guddoomiye ku-xigeen iyo guddi fulin saas daraadeed ganacsatada jubbaland waa dad isku xiran ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga haddaba haddii aan u gudagalno mawduuceenna barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waa maxay doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha walaal horumarinta beeraha waa og tahay lafdhabarka soomaaliya waa beeraha iyo xoolaha beeraha lagama maarmo waa midda koowaad oo aan rabno hadda waxaa laga sameeyaa beera laga keenaa fisinta iyo liinta ayaan ka dhoofinaa labadaba waxaan u dhoofinaa dibadda aan u dhoofinaa hadda waxaan ku tala jirnaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan suuq u helno sida galeyda haruurka waxaad ka soo go-o dalka inaan u helna aan rabnaa suuq maadaama labada hor aan ugu helnay tacabka beerana xoogga aan saarna haddaan ganacsi ahaan suldaan mukhtaar sida aanu kusoo faahfaahinay labadii barnaamij ee hore liinta iyo sisintaba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan dibadda loo dhoofiyo dalkana waxaa ka jira abaaro ba-an dad soomaaliyeed ayaa gaajo ugu dhimanaya gobol kasta waxaa su-aalaha la isweydiinaya ee ka mid ah maxaa xanibay inay yaraadaan wax soo saarkii raashinkii ay dadku u baahnaayeen ee dalka gudihiisa inta baasta iyo bariis iyo waxyaaba aan loo baahnayn ama qaali ku ah ummadda dibadda laga keenayo marka doorkiina ganacsato ahaan dabcan waa la garan karaa waxaa idinkugu muhiimsan waa inaad macaash samaysaan oo aad faa'iido heshaan laakiin sidoo kalena dadkii aad faa'iidada ka helayseen daryeelkooda waajib ayaa idinka saaran marka ma idinku jirtaa qorshaha mase danaynaysaan cuntada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ka baxda inaad dadka u badisaan si ay uga faa'iidaystaan walaalo waa danaynaynaa waxay dan noogu jirtaa dadkaayna waxa dalkaayna ka baxa inuu dalkaayna ku filnaado kadibna aan suuq geyno waxaan ku tala jirnaa inaan beerahayna dib usoo celino aan falno dadkaayni waxaa la rabaa inay iimaan ku qabaan dalkooda waxa ka soo baxa ee beerahooda fashaan dadkii wax fali lahaa waxay aadayaan tahriib waxay aadayaan inay burcadbadeed aadaan waxay barwaaqada ku jirtaa dalkooda dhexdiisa ganacsi ahaan waxaa abaabulnay annagoo ah ganacso soomaaliyeed ee shir qabsanay in xooga la saaro laba kun toddoba iyo tobanka laba kun iyo sideed tobanka in dib loo soo celiyo soomaaliya wixii ka bixi jiray sida mooska galeyda haruurka inaan dib usoo celino mar dhowna ay noqoto insha allah waxaan dibad laga raadinaya inaan ka joojino hadduu ilah yidhahdo suldan waxaad tusaalooyin naga siisaa tillaabooyin kala muuqda ee aad qaadeen markii laga tago inaad shirteen si beeraha loo horumariyo maxaa ka mid a waxyaabaha ad ku dhaqaaqdeen tillaabooyinkaan qaadnay waxaa ka mid ah waa kala xirxirnayn ganacsato haddaan nahay qolo waxaan joognay jubbaland kuwa muqdisho kuwa puntland kuwa koonfur galbeed ganacsiga odilaa isu imaaday si ay u noqoto arrintooda arrin miro dhal ah loo soo sooro wax soo saarka waa laga tashtay insha allah mar dhowna waxaa arki doontiin inuu tillaabada la qaado meel walba meesha liintii lagu ordayo oo aan soo saari doono wax soo saarka galeyda iyo w dadka wax taraya inaan soo saarno hadduu ilaah yidhahdo waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waxaad toddobaad walba kala socotaan la-anta afka soomaaliga ee v o a sida magaca aad ka dhadhansanaysaanna waxa aad ku leedihiin kaalin dheeri ah tala ahaan mawduucyada barnaamijka lagu soo qaadanayo iyo weliba adinka oo si toosa uga qaybgalaya su-aalo iyo soo jeedina soo gudbinayo waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeenna oo ah somali at v o a news dt com aan u baaqo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillah magaciigu waa cabdiqaadir cabdullaahi cabdille waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho degmada hodan ayaan ka joogaa waxaan halkan marka hore waxaan ka salaamaya v o a da waxaan sidoo kale salaamayaa guddoomiye ku-xigeenka ganacsiga jubbaland suldaan mukhtaar sheekh axmed waxaan rabay inaan hal su-aal weydiiyo halna aan tala ahaan u raacsado hadduu ilaah yidhaahdo waa tahay soo dhawow su-aasha koowaad oo aan rabo inaan weydiiyo suldaanku waxay tahay waxa uu sheegay in dalka laga beero inta badan liin iyo moos waxaan inta badan aniga aan kawal qabnaa wadankeena waxyaabaha aadka loo beero waxyaabaha kamid ah ganacsiyada aadka u beeraan waxaa kamid ah liinta taasoo inta badan curyaamiso ama yani ka miirto macdanta wadankeena aadka macdanta ka bixiso so lama dhihi karo ganacsiyada door waxay ku leeyihiin aada u weyn in dhulka yani macdanta dhulka inuu ka guuro soo meeshaasoo kama haboonaan lahayn inay ganacsatada ay ku bedeshaan waxyaabaha yaryar sida dalaga yani galeyda sisinta qudaarta mooska qaraha si yani ay u yaraato ama sida loo si loo yareeyo in wadanka uu ka guuro in beera ay ka guuraan macdanta waa tahay taladu maxay noqonaysaa su-aashaasi way caddahay maxaa talo ah aad ku darsanaysaa waxaan kaloon rabay inaan tala ahaan usoo jeediyo ganacsiyada haddii ay yihiin dad badan oo waxaa jira beeraleya oo aan heli karin wadankan sideeda wuxuu ka baxaa beeraha waxa waxyaabaha wuxuu ka baxa waxaa kamid a webi iyo roob dad badan oo waxaa jira yani beeraleya aan heli karin yani webiga haddii uu guro roobna la waayo dad badan oo waxaa jira aan heli karin wax kaloo ay beerahooda ku baasaan ganacsatada waxaan tala ahaan yani waxaan usoo jeedin lahaa inay meeshaas ganacsat beeraleydaas yarkaa oo duufaysan masaakiinta ah in ay beerahooda ugu sameeyaan ceelal investment yani inay yani u maalgeliyaan wuxoodana kiskis ay uga soo ree yani uga soo jartaan waa tahay aad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay suldaan mukhtaar waad maqlaysaa cabdulqaadir cabdulaahi cabdille oo xaafadda hodan magaalada muqdisho ka soo hadlayo su-aal iyo soo jeedinba uu isku daray maxaad leedahay wa cabdulqaadir cabdulaahi cabdille waa mahadsan yahay waa runtiisa doorka laga rabo ganacsadayna ma aha liin inaan abuurno oo nabaad guur waa ognahay liinta meeshay ka baxdo wax kaloo ka baxaya ma laha dadkii soomaalida waa ogtoo markaa waxay fiirinayeen muxuu qarash ku jira laakiin maanta waxaa dib looga fikiray la ogaaday inay liin iyo wax la dhoofi waxna tari karin ummadayna iyo dadkayna inay wax tari karaan qarahooda iyo qarahooda iyo galeydooda iyo mowskooda markuu dalka ka baxa taa waa ku tala jirnaa haddii ilaah yidhahdo tala soo jeedka walaalkayna waa qaadanaynaa ganacsatada ganacsatada yaryar waxaan ku tala jirnaa haddii ilaah yidhahda kuwaan matoor heli karin in matoor loo keeno si dibna looga magdhawo haddii ilaah yidhahda si ay ubixin karaan ay ubaxiyaan arrintaa waa arrin laisku soo qaaday lana qaatay haddii ilaah yidhahda muuqana doonta mar dhow dadkaayna isbedelka dalkaayna arki doonta ganacsatadana waa ku tala gashay inaan mar damba wax dibadda laga keeni karo dalkooda ay ahaanin ee markaa gudaha usoo jeestaan haddii ilaah yidhahdo walaalkeena waxaan leey waa mahadsan tahay talada fiican aan noo keento waayahay waxaa kale oo aan u baaqayaa dhegaysto kale dhegaysta adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu jaamaco waan ku salaamaya adi iyo suldaanka gudoomiye ku-xigeenka ganacsiga jubbaland aad iyo aad baan idin salaamayaa magacayga waa engineer borow heerada qaxootiga dhagaxley haryaha qaxootiga dhadhaab ruby g cam dalkan kenya ayaan ku sugnahay marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha qadka ku jira oo barnaamijka iila qayb qaadanaya iyo bahda v o a oo ii suurtagelisay inaan barnaamijkan ka qayb qaato haddaan su-aasheeda u guda galo mudane wasiir haddii aad tihiin gudoomiyaashii ama wasiiradii ganacsiga ee jubbaland waxaad sheegtay inaad qeybo ka mid ah khayraadka dalkeena soomaaliyeed oo aad dhoofinaysaan sida liinta oo aad ka dhawaajisay iyo mooskii oo kale aad ka dhawaajin aad ka dhawaajisay inaad dhoofinaysaan so kama haboona wax dhoofinta ka hor dalka soomaaliya xilliga hadda la joogo waxa uu ku sugan yahay waa la ogyahay dalkii macluul iyo abaar iyo gaajo ba-an ba hadda ku ayaa ka jira in badan waxaad sheegaysaan inaad khayraadkii dhulka soomaaliyeed ka baxay inaad dibadda u dhoofinaysaan weliba qiibtii lafdhabarka u ahayd soomaalidu hadda weli maanan ka dhawaajinin dhoofintooda wax dhoofintii inta aan la gaarin ka sokow soo kama wanaagsana in lala dagaalamo fakriga iyo gaajada iyo macluusha si wax soo saarka loo tayeeyo kaso ka hor in inta aanan loo gudbinba dibad udhoofin iyo waayo markii waxaa dhoofinaya marki dad dalkaaga uu khayraadkiisa dadkiisa micnihii ikaadi jaamaco waa maya waa su-aasha su-aashaadu way caddahay faahfaahin uma baahna marka ma talo kalaad ku daraysaa iyo su-aal kale mise waa su-aashaasun bay kaa tahay talada waxaan soo jeedinayaa horta khayraadka dabiiciga ah ee ii sheegay dhanka wax soo saarka marka la yidhaahdo taladeedii haddaan u gudbo waa lafdhabarkii soomaaliyeed waana waxaana loo baahan yahay in la sameeyo maamul kasta mise dowlad dowladdu inay sameyso mashruucyo wax soo saarka micnihii lagu kobcinayay dadka beeralayda lagu lagu siinayo dhanka wax soo saarka biyaha hadday tahay adabka looga micnihii hortagayo falida beeraha makiinadaha iyo waxaa kaloo aan jeclaan lahaa qalabka micnihii qudrada iyo galeyda iyo sida buufinta la buufinayo oo kaleeta suntii oo qashinanoolka diraysa iyo waxyaaba noocaas ah in beeralayda lagu taageero in ganacsatadu ay sameyso waxaa la yidhaahdo isheg adiga sidii wax soo saarku uu kobci lahaa waa tahay engineer borow aad iyo aad aad iyo aad ayaad umahadsan tahay labadaada su-aal su-aashaada iyo aniraahda soo jeedintaada waxaa inooga jawaabaya suldaan mukhtaar sheekh engineer jaamac waa mahadsan yahay waa dadkaayna qaxootiga wax kusoo bartay in aan jecelnahay dib dalka dib ugu soo laabto maskaxdiisa keeno waxaan leenahay horta marka u horeysa dalkaayna waa dal barwaaqo badan markii la la gala beerafalka iyo laiskugu tago oo waxa aan galno wax soo saarkayna mooska iyo qaraha iyo dalkayna wuu aad uga tiro badanaya waa loo baahan yahay dalka waa dal maclintiisa aad ugu jirta barwaaqo ah dadka wax dhoofinaya in wax la dhoofiyo waxna la keeno waxaa qasab nagu ah markaan abuurno beerihii een soo saarno mooskii waa ogtiin soomaaliya mooska adduunka ugu badan si talyaaniga la geeyay soomaaliya laga dhoofin jiray wax annaga keliga inaan qaadan karno maaha wax soo saarkan markuu bato waxaa qasab ah dibaddana in wax loo dhoofiyo dadka in la baro wuxuu keenay inay si yaalaan ma rabno waxaan rabnaa waxay soo saaraan waxna in la cuno suuqa lagu cuno waxa kalena dibadaha loo dhoofiyo sida adduunka waxooda loo soo dhoofiyo waxaan ka barwaaqaysannahay kuwaan bariiska kasoo qaadana kuwaan baasida kasoo qaadana annaga ka barwaaqo badan ku talajurkaana waxay ta hadduu ilaahay yidhaahdo waxa dalkaayna kasoo baxay dadkaayna ay ku filnaato waxa ka badan aan dibadda u dhoofino haddayna naga badnay maada dhoofinay laakiin waxaan jecelnahay waxaan ognahay inay naga badan tahay waxaan leenahay talada injineerka hadduu insha allah dadkaayna wax waa la qabanaynaa maskaxda wax soo barataa tahay ma aha qaxootiga in la fadhiyo no amaw talanna si waxna la qabo waana kusoo dhaweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu suldaan mukhtaar sheekh axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland ayaa dhegaystayaal marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana ka hadlaynaa doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha suldaan haddii aan jubbaland hoos u eegno waxaa saddexda gobol ee jubbaland ay ka kooban tahayba waxaa mara webiga jubba waxaan u malaynayaa sidaas ayaa loogu magac daray haddii marka aan fiirino xilliyadii adkaa ee dadka soo maray labadii kun iyo kow iyo tobankii iyo wakhtigan hadda lagu jiro abaaraha ah labaduba meelaha ay dadku aadka ugu dhimanayaan dhibaatada ayna ka jirto waxay ka mid yihiin saddexdaa gobol marka maxaad uga tala gasheen dhibaatadaasi inaad kaga hortagtaan tan hadda taagan iyo wixii soo socda ee aayaha dambeba waalo waxaa ugu tagay haddii ilaah yidhahdo dadkaani waa og tahay xalooyinka qaxootiga dadka jira waa soo laabanayaa waxay ku soo laabanayaan dalkoodii hor ay u deganaayeen ee ka qaxeen dagaaladii dhibka ay ugu qaxeen dalka soomaaliya dib aa loogu soo laabanaya waxaan ugu talagalnay inay cid kasta beerteeda iyo gurigeeda falato ey markay falatana ka hesho waxay keeni jirtay wax ka fiican laguna garab galo insha allah waxaan keeni doonaa matooradaan keeni doonaa waxaan keeni doonaa waxyaalo badan la keeni doonaa rugta ganacsiga ay hadda ay abaabushay ay ku tala jirto inay keento ay rabto gacantaan qaban doonaa cid kasta oo rabta inay dalkeeda wax ka soo saarato marka la eego ganacsatada rugta ganacsiga oo kale sida uu u shaqeeya dabcan ganacsatadu waxay u qeybsan tahay qeybo kala duwan ganacsatada hoose oo waxyaabaha yaryar iibsato mid dhexe iyo weliba ganacsato xoog leh markaad isku darto dhaqaalaha beeraha ka gala reer jubbaland intuu la egyahay qiyaastii haddaadan number saxa ka hayn walaalow nambarkaan ka hayno jubbaland waxay waxay ku fadhida waxaa waaye boqolkii saga boqolkii sideetan ama sideetan shan waxaan dhihi karnaa waa dhanka beeraha dhanka beeraha waxaa ka soo go-aan ay ku fadhidaa waxaa dibadda ka imaada waxaa ka xoog badan waxaa ka soo gala dhanka beeraha waa og tahay ilaa lagu geeya baar dheera ilaa lagu geeya dhanka jilib iyo jubbada dhexa intaasoo idil waxaa ka imaada jubbaland ay iskugu imaadaan waa barta suuqa koowaad ee laiskugu keeno waayo arrintan waa arrin aad iyo aad ah xaggaas waxaan leenahay haddayna lambarka koowaad gelin lambarka labaad ay gelaysaa aan bal u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa jaamac iyo suldaan mukhtaar sheekh oo ah guddoomiye ku-xigeenka roogka ganacsiga jubbaland magacaygu waxa weeyaan cabdulqaadir maxamed cabdi waxaan ku suganahay magaalada boorama sidoo kale waxaan kamid ahay dhalinyarta warbaahinta ee ku jirta waxaan suldaanka weydiinayay laba su-aalood mid talana waan hayay su-aalahaan weydiinaya waxa weeyaan maadaama dalku soo maray xaalado kala duwan oo abaar ay kamid ahayd sanadii labadii kun iyo koob iyo tobankii iyo sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka jubbaland ay kamid tahay meelaha ugu hodansan dalka oo waxaa mara webiga jubba sidaad imika kaba sheegaysay marka maadaama ay leedahay webiyada waaweyn oo gobolo kaleoo dalka kamid a aanay lahayn maxaa keenay in dadkii beera la-aan ay ku dhacdo ay kaga ay kaga bixi waayaan beerahoogii abaarta dadka inta ugu badan ee reer guuraaga ee abaartu saameynayso waa dad xoolo dhaqataa miyaanay jirin beero loo dhigtay abaartu marka ay timaado mise intii lasoo saaraba siduu suldaanku sheegayay waa la iib geenaya un oo dibadaha loo dhowrsanaya dixaa lagaga baxaya abaarta haddii ay mar dambe soo noqoto kayd maxaa la dhiganaya marka uu roobdoo mid talaana waa ku darayay jaamaco maadaama dalku uu weli bilow yahay dawladdu ma jirto beero la xisaabtan toos ay ku hayso beeraleyda beer beeraley walba iyada ayaa iskeed qaban qaadanaysa oo oo wax walba bilaabaysa waa tahay iyadaa soo iibsanaysa qabl iyadaa soo iibsanaysa qabalkeedii marka qalabkeedii haddii beeraleydii soo iibsanayso dawladdii xisaabta kuma yeelanayso waxay odhanayaan wixii aad nagu taakuleyn lahaydeenba annagaa iska bixinay maxaa faraha nagala soo gali doontaan marka suldaanka waxaa weydiinaya maadaama uu yahay guddoomiye ku-xigeenka rurka ganacsiga dawladda jubbaland miyaad iyo dawladda soomaaliyaba miyaa garab weydiisatay mid beeraleyda ay waxba qabtaan cabdiqaadir maxamed cabdi oborema kasoo hadlay waa mahadsan yahay waa jubbaland meesha ugu kheyraad badan soomaaliya waaye walaalkey waa og yahay soomaaliya wixii hadda ka horreeyey maskax ee beeraheeda ku falata ma qaban oo inay qaxdo sii cararto soo carartay qabtay maanta ee usoo laabatay maskaxdeeda maadaama ay ogaatay dalkeeda markay soo arkeen dalalka ajnabiga meelahay ku qaxeen kuwa dibadda aaday waxa dhib yaalla markay arkeen ayaa waxay dareemeen dhulkooda inay dib ugu laabtaan fashaan beerahooda waxay ka qabsadaan maanta ayay taagan tahay arrinta meeshay ka mirdhan laheed maanta waxay u diyaarsan yihiin nin walba inuu dib usoo laabtay gurigu ku dhasho kusoo laabto markuu soo arkay meelaha waxa ka jiray qaxootiyaasha maanta ay diyaargooda arrintan tan oo ku talagalka ah looguma talagalay meelo la geeyey walaalow ku talagal way lahaan jirtay waagi hore hadda maskaxdii waa maqdheeb waxay lamid tahay lafteeda haddaan ku talagelaynaa insha allah meeshii loogu talageli lahaa markay wax dhacaan markay abaaro imaato teeda kale annaga waxaan nahay ganacsi teeda kale su-aasha kale waxaan rabnaa inaan ugu jawaab waxaan nahay ganacsi annaga waxaan rabnaa haddaan nahay ganacsi annaga ayaa isku tiirsan ganacsatada aynan ku tiirsannahay waxaynaan rabnaa inaan dadka ayna deemino annagoo ganacsato ah hadday noona soo celiyaan ma rabna annaga inaan dangi wax ugu qaadno meelka wax ugu qaadno waxaan rabnaa soomaaliya maanta inay ku tashato ganacsigeeda iyo dadkeeda inay iyada isku tashataan rabnaa arrintaasna waa arrin naga go-on xaggayna cabdiqaadir su-aalaha uuna weydiiyey waxaa ka mid ah in aad jubbaland weydiisateen taageero dhinaca qalabka iyo farsamooyinka dabcan ganacsataa tihiin oo dowladda inaad aada isugu milantaan ma rabtaan laakiin dowladduna canshuuray qaadaysaa oo haddii wax soo saarku soo baxana iyadana faa'iida ugu jirto dadka iyo dalkana faa'iida ugu jirto marka arrintaas maxaad ka leedahay abbo waxaan ka leenahay annaga ganacsi aan nahay ganacsi waxaan rabnaa marka u horeyso dowladaha iyo waxaa jira waxayna ku tiirsan doonaa maanta ganacsiga dalkasaa dowladka ah waxaan rabnaa inaan marka u horeysa isku tashanno markaan waxayna i keenno canshuuraha imaadaan dhoofinta ay imaato marka inay noqoto wixii dowladda uga taraysa laakiin maanta marka u horeysa annaga isku tashanaan rabnaa aanna garab taagan wixii wax nasiina diyaarna inayna garab taagan waxba kama qabno ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan maxaad kaga tegaysaa ganacsatada reer jubbaland iyo guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan si abaaraha looga hortago wax soo saarka iyo horumarinta beeraha gacanta aad ka geysanaysaan waxaan ka geysanaa dadka horta waxaan kula talanayaa inay dalkooda barwaaqa ah inay u soo jeestaan ee barwaaqadooda wax ka soo saartaan ee isku tashtaan allana ay saartaan inayna dhihin abaaraa dhacday iyo dibadda waxa noogala keenay iyo hanala siiyo iyo inaan iska dhaafno alla ku kalsoonaano beerahayna ku kalsoonaano waxayna ku kalsoonaano waana guulaysanaynaa insha allah isku duubnaan iyo isku xirnaasha la rabaa iyo dadnimaa la rabaa insha allah aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland suldaan mukhtaar sheekh axmed waxaa mudan assalaamu calaykum v o a calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan sidoo kale mahadgooni ah u celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasha hawada nagala socda intaba dhegaystayaal barnaamijkeenna toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda la idmo waxaanu ku soo qaadi doonaa xiriirka ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo waxyaabaha dhiman sidii loo dhammaystiri lahaa haddii aabaha awoodda la idmo oo aad doonaysa inaad barnaamijka ka qayb qaadata ama tale aad soo jeedisanna nagala soo xiriir imailkeenna ah somali at v o a news dt com waa somali at v o a news dt com tan iyo kulantideenna dambena dhegaystayaal ismaqal dambe oo xiisa leh
aad u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinayey xubintaasi wicitaanka dhegaystaha laanta afka soomaaliga v o ead nagala socotaan waxaa haatan gabagabo ku dhow in ay soo baxdo natiijada codbixinta aftidii ka dhacday dalka turkiga taas oo dadweynuhu ay si aada ugu soo baxeen oo la filayey in ay ka qayb qaataan ilaa siddeed iyo konton milyan dad ku dhow haddaba natiijada iyo ilaa hadda sanaadiiqda la tiriyey sida loogu kala horeeyo waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira doctor maxamed yuusuf oo dalkaasi ku sugan doctor maxamed yuusuf waad imaqlaysaa baan filaya bal ilaa hadda natiijada soo baxday warbaahintu soo bandhigayso
waan ku maqlayaa ismaaciil walaal waan salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaba natiijadu waxa weeye sida aad sheegtay intii badnayd waa ay soo baxday oo boqolkiiba sagaashan in ka badan hadda sanaaduuqdii iyo codadkii waa la tiriyey tiraduna hadda waxay mareysaa konton iyo kow dhibic lix hadda aan kula hadlay oo haa u codaysay iyo inta kale oo iyadana maya u codaysay ilaa hadda sida dee warbaahintuba ay soo bandhigayso shan iyo sagaashan boqolkiiba wax ka badan baa la tiriyey waxaana horeysaba imka muuqataa sidaad sheegtayba haada magaalooyinka waaweyn oo kale ama gobolada sidee baa loogu kala badan yahay ilaa hadda saadaashu ma muujinay
runtii aada iyo aad baa la isugu dhow yahay oo hadda kahor siday ahaan jirtay waxaa looga bartay hadda kahor doorashooyinka hore ama inkastoo afti aynan dhicin laakiin doorashooyinkii hadda kahor waddanka ka dhici jiray dee xisbiyo dhowra ka qaybgeli jiray marka hadda waa hal dhinac oo haa iyo maya oo keliya marka hadda waxaad moodaa magaalooyinkii waaweynaa saddexda magaalo waddanka ugu weyn middan istanbul waa aad baa la isugu dhow yahay ankarana waa lamid iyadana sidoo kale inkastoo intaas hadda sanaaduuqda hadhay oo shanta ah ay boqolkiiba shanta ah ee ankara hadda ay ayd mooda inay weliba hadhay izmir waxay u badan tahay mayada marka waa waa waa labada magaalo ee waaweyn waa la isku dhow yahay codka waan gartay n ilaa haddana natiijadani waa natiijo ku meel gaadha marka haddii ay sidan ku dhammaato n maxaa la filayaa
dabcan kolley intaa hadhayba ay wax waliba ku xidhan yihiin natiijada waxa ay noqon doonto laakiin sharcigu sida uu ahaa waxa weeye konton iyo kow weeye codka ciddii hadday ahaan noqoto ama maya noqoto go-aanka la qaadanaya macnii konton iyo kow bay hal dheeri wey waa konton iyo wixii dheer marka waa hadda waa konton iyo kow dhibic lix marka intaa hadhay marka dhinacay u badata wey marka wixii soo baxay marka natiijadu waxa weeye haddii ay ku dhammaato konton wax ka sarreeya oo hadeer sida ay dee natiijadu muujinayso la tiriyey ilaa lix iyo sagaashan boqolkiiba oo haatan codadka la tiriyey haddii saa ku dhammaato waxa weeye waxaa guulaystay aftidii ahayd in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka turkiga oo madaxweynuhu uu haatan wixii ka dambeeya noqdo cidda awoodda u yeelanaysa waa sidaa walaal inkasta oo haddii aan runtii waan ku celinaya waxa weeye haddii ay tiradaa hadhay wax badan bay bedeli kartaa yani konton iyo kowda weli dhibcaha way bedeli kartaa lakin hadday sidaa ku dhammaato waa sidaas dastuurka isbedelkii iyo aftidii sidaasay ku ansaxaysaa
ka sokow gudaha dalka turkiga waxaa jiray ololayaal kala duwan oo dibadda laftigiisa ka socday iyaga iyaga laftigooda ma laga codeeyo kale oo iyana ma la soo xidhay natiijooyinkooda intaad ka war haysid adigu
waa laga codeeyey si toosa sidan loo tabinayo gudaha codbixinta ka dhacday oo kale looma tabinin oo kashaashadaha lagama soo dayin laakiin hadda generalka oo kale wadanka ay ugu badan yihiin dadka turkida oo qurbaha ku nooli waxaa horeysa xaadan maraykanka oo kale aad joogtaan mayadaa horeysa laakiin sida ay u kala badan yihiin ma aynan si cad iyo yani sanaaduuqda sida u kala biyo ma aysan sheegin inta boqolkiiba ay haadan ama madeed tahay xilli maa la filayaa markaa natiijada oo rasmiya in lagu dhawaaqo
natiijada rasmiga ee ugu dambeysa waxay ku xidhan tahay guddiga doorashooyinku waktiga uu shaaciyo laakiin natiijada hordhaca kolley inaan wax badan isbedeli doonin baad moodaa kolley maalmay qaadan
waan gartay magaalada ama guud ahaan warbaahintoo kale dabcan mar haddii lix iyo sagaashan boqolkiiba codadkii la tiriyey weli ma isha lagu hayaa nin walba xusleyaan lagaa daba iman mise qaarkood baa haatan guusha isi siiyey oo isu arkay inay dhinacii kale ka adkaadeen
maya runtii waxaad moodaa aada iyo aada dadku waxa weeye ishaa lagu hayaa oo dee wixii aada bu isku soo dhawaaday waad garan kartaa konton iyo kow iyo afartan iyo sagaal halka ay isu jiraan marka waxa hadhayna waa kooban yahay marka intaa hadhay waxay bedeli karto baa la eegayaa dadkuna waxa weeye iyocid weli ka hadashay oo soo istaagtay banaanka weli ka hadashay ma jirto aad ood mahadsan tahay doctor maxamed yuusuf oo ku sugan dalka turkiga dhegeystayaal ilaa hadda tirintu way socotaa natiijadaasina ma aha mid rasmi ah waxaa laga sugi doonaa guddida aftida qaabilsan in ay soo saaraan ilaa haatanna waxaa la tiriyey lix iyo sagaashan dhibic afar boqolkiiba sanaaduuqdii codbixinta waxaana natiijada warbaahinta sida doctor maxamed yuusuf latigiisu sheegay ay kala maraysaa koob iyo konton dhibic shan boqolkiiba oo haada taageeray ama codod u dhigma afar iyo labaatan milyan oo cod iyo weliba siddeed iyo afartan dhibic shan boqolkiiba oo mayada taageeray oo u dhiganta labayo labaatan milyan oo cod laanta afka soomaaliga ee v o ayad nagala socota haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha meekhaankii sare ee bulshadii hore ee soomaalida ay odayadu ku lahaayeen dhegaystayaal maalinta taladiisa loo baahdo odayga waa la tamadiyaa halka uu ku sugan yahay ayaa loogu tagaa markaas baa loo bandhigaa xaajo adag oo la maarayn waayey ama laba talo oo la kala dooran waayey midda mudan in la raaco mar kalena isaga oo aan la weydiisan ayuu odaygu la taliyaa qof ay xigaal yihiin ama ay waday yihiin amaba xiriir si kale ahi uu u dhexeeyo badanaa waa qof uu u baqaayo qofuu isleeyahay tubta qalloocan ee uu hayo haddaadan kala talin in goor ay noqotaba ay laandayri la duuli doonto odayadii haddaba aan taladooda dadka kale ma suugi jirin inay ku habboon tahay markay la ahaatana aan dib u dhigan jirin waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire maanseyahankii la odhan jiray gabayadii iyo geeraaradii uu ka tegay qayb weyn oo ka mid ah ayaa waxay ku saabsan tahay talooyin uu siiyey rag iyo dumar ay dagaan wadaag ahaayeen marar kalena wuxuuba la teliyey xoolaha la dhaqda qaarkood sida hashiisii markab sida wan baraara oo arigiisa ku jiray iyo sidoo kale shimbirka aynu guuguulaha u naqaan kolna aynu galagu ku magacowno taasina runtii waa arrin intaan ogahay gabyaa uga horreeyey aanu jirin haddaan kolka tusaaleeyo dadkii isaga oo aan la weydiisan uu taladiisa ugu deeqay waxaa ka mid ahaa nin ay xigaal ahaayeenoo saleebaan caabi la oran jiray wuxuu ahaa inaan dhallin yaroo baryahaas aada uga tiiraanyeysnaa nin isaga iyo ismaaciilba ay ilmaayar ahaayeen oo la dilay jaamac calina lagu magacaabi jiray nasiib daro ninkaa dilkiisa nimankii loo tirinayay kama ay garaabin magtiisa haddii loogu tagayna muran bay geliyeenoo waa duudsiiyeen weliba gabayo digasho ah ayay geeridiisii ka tiriyeen ismaaciil oo qudhiisu dhacdadaas aada uga murugaysan asii xarga isku haya oo mag boqola in loo keeno aan weli ka quusan ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yimid meel ay reeruhu muraad ku lahaayeen se haddiiba waxay ishiisu ku dhacday saleebaan oo aada u umalsan jidhkiisa haddii meel laga sarana aan dhibic dhiigahi ka soo dhacdeen show in dhoweydba waagu hadduu baryo iyo hadduu aasku dumo mar walbaba wuxuu ku taamayey inuu wacdara geysto inuu u aaro ninkii cayaayirka lagu dilay ee goor barqa ah lagu dhugtamay kob ragga kale ka yara durugsan ayuu kadaloobaa caraduna foolkiisa ayay dhab uga muuqataa ismaaciil oo sidaan soo sheegay ay jaamac ilmaadeer dhow ahaayeen sida la wariyena ay aada isu jeclaayeen ayaa saleebaan la soo joogsaday markaasna ku yidhi war saleebaan maxaa dhacay oo aad keligaa la tahay maxaa cidada ku dhigay maad ragga ku soo biirtid markaas buu ugu jawaabay tix kulul oo aanna soo gaadhin dilkii jaamac tix ku saabsanoo ay ka muuqato umarkii uu la tiicaayey iyo nimankii ina adeerkii dilay bayi uu la maaganaa hase ahaatee ismaaciil tixdaas ma jeclaysan wuxuu u qaatay talaxumo dhallinyaranimo iyo digniin baxaysa inay horseed u tahay dabadeed waxay gabyaaga la ahaatay inuu saleebaan waaniyo oo waayo aragnimaa ka maqane uu u sheego waxa ku habboon inuu yeelo muxuu haddaba kula taliyey wuxuu ugu hormariyey bal horta qaylada iyo baroorta joogtada ah inuu iska daayo si isaga qudhiisu ciilka uu qabo aanu ugu kaakicin murugada haysana aanu ugu dhaqdhaqaajin intuu xusuusiyo inuu odan yahay inuu ka tala qaataana ay ku habboon tahay ayuu ku waaniyey gabay uu ku bilaabay tixda gabay ina caabiyow tuducba waa meelee tahantoog ma huro meel haddaan tuba la qaadsiine tollaala-ayda iyo qayladaad toolatay waayaabe tiiraanyo iyo ciil rag qaba turuqday boogtii iyo oday talada lama dhaafiyee iga ta'wiil qaado markaas buu hoos u gelayaa dulucda gabaygiisan ay ujeeddadiisu tahay haddiiba inaad aarsataa ay kugu weyn tahay sida iyada oo aan lagaa digniin helin ragga godobtaada qaba looga aarsado wuxuu u sheegayaa ciilka iyo carada uu qabo isaguba inuu la qabo ha yeeshee uu la gabanayo laba arrimood dartood midi waa nimankii jaamac qabay oo war cusub iyo garow uu ka sugaayo tan labaadna waa master smith taliyihii gumaysiga ingiriiska oo dhulka gaafureegaya dhaqdhaqaaq colaadeed ciddii looga soo sheegana haleele iyo horweynba intuu geela ka mooro duugo xidhyaha u madoobeynaya wuxuu yidhi durba lama tallaabsado haddaad tooga leedahay ee tol baxnaani baa igu jirta iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taanbuug camirin tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen towlana oo maqane ismiir bay igu taagane intuu tegaya ii kaadsa intaa markuu yidhaahdo ayuu ku xijinayaa ninka isaayadiisa ku raad jooga inay la gudboon tahay in umalka haya uu qarsado tashigiisu wuxuu yahay inaan laga dareemin ragga uu maagan yahay inuu aao inuu ku dhex jiro sidii nimaan waxba u qabin inuu ula jalbeebto ugu dambaystana uu ka doorto midkooda ugu geesisan ugu deeqsisan ugu magaca dheer ugu waxtarka roon ee haddii jaamac loogu aaro ay qoladiisu u baranbalayso oo ay u jabayso kolka uu sidaas leeyahayna wuxuu ismaaciil maanka ku hayaa su-aashii markaas oo kale ay soomaalidu isweydiin jirtay oo ahayd tolow reer hebel yaa laga dilaa wuxuu yidhi nin tayiisa maagani inuu taleelo waaceebee tayaaqadu digniin kama tagana laysu tabiyaaye la turba oo tilmaansada nin raga tuushma aad gudo tuulada markaad ugu tagtaan taaha ka ogaada salaan aan tolnimo hoose jirin midigta taabsiiya tagoogada miday kaga jabaan toogta la ogaada tollaala aya aarsada sidii tabaxsay oo aarka bu muddo gaaban kadib waxaa dhacday tabihii uu sareebaan kala talin jiray in ismaaciil uu ka maarmi waayo welibana uu baradheereeyo markii waanwaani dhacantay markuu ergeyntii waxba ku waayey magtii uu sugayay markii laga quusiiyey ayuu afkiisa furtay tixa guubaaba ah oo dhiiggu da-ayo ayuu ooda ka soo qaaday wuxuu soo ifbixiyey gabayo aan iska yeelyeel uga soo bixine ay tiiraanyo dhabihii ka keentay gabayo ay soomaalidu badiba wax ka maqashay waxaa ka mid ahaa kii uu u marin jiray gabankii yaraa ee soo ag fadhiistay ee jaamicii la dilay uu dhalay waa gabaygii ay meerisyadiisa ka midka ahaayeen wiil yahow ilmaa igaga timi aragtidaadii qalbigaa i oogsaday markaa tiri adeerooway haddaan anigu odayoobay oo naanafadii daayey ashahaado mooye haddaan eeba ridi waayey allaa igu og inaan aabbaha cidi u aarayn iyo kii uu ku oran jiray isma oga isma idiya ninkii ayra foobsaday isma oga waraabaha amle iyo awr la laayacadee isma oga atoor qadow bartay iyo uubta loo qodaye isma oga nin urugaysan iyo eelka kii dhigaye isma oga aqoon xumo dhargay iyo malag arsaa'iile isma oga agoon iyo ninkii aabbahay dile dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali iidaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha gebagabada idaacadda intaynaan u tegeyn wararkii ugu dambeeyey haddaan isheediin mariyo aftidii dalka turkiga ayaa haatan tirinteedii waxa ay maraysaa meelihii ugu dambeeyey sida warbaahintu ay qoraysona ilaa sagaashan iyo lix boqolkiiba ayaa la tiriyey codadka waxaana koobi konton dhibic shan iyo afari sideed iyo afartan dhibic shan oo ay haadu ku hogaaminayso ayaa ilaa haatan natiijadu ay maraysaa wixii kasoo kordhay idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan guud ahaanba intaas waxaa naga eeg idaacaddayadii fiidnimo jacfar kukayaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada la socodsiinaya tan iyo intaynu kulmayno idaacadaha xiga waxaan didkaga tegnaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.